بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى سده يطبن إذا كانت الصلاة صلاة هذه أي تهي ثنائية لبا مد لو نسبيه labaaley waay ay rakacatayni laba rakaca haddii ay tahay ka salaati alfajri salaada subax oo kale waybe iyo waljumucati jumcidii oo kale waybe iyo walciidi ciidii oo kale hee jalasa wuu fadhiisanayaa bacda rafcihi soo kor noqoshadiisi kadib min asajdati sujuudi kasoo kor noqday sujuudi athaaniyati labaad naasiban haalu yahay mid oogaayo rijlahu lugtiisii alyumna midigta ah muftarishan haalu yahay mid gogolinaayo rijlahu lugtiisii alyusra bidixda ah waadican haalu yahay mid dejinayo yadahu gacantiisa alyumna midigta calaa fakidihi jiirtiis korkeeda ku dejinayo fakidkii alyumna midigta ahaa qaabidan haalu yahay mid qaban laabayo asaabicahu farihiisii kullahaa dhammaantoodii ila sabaaba sabaabadii maahane fa yushiiru huwa musalligii wuu ishaarayaa biha sabaabadu ila tawxiidi towxiid a ku ishaaraya wain iqtasara haddii uu ku gaabsado wainqabada dheh wainqabada haddii uu laabo alkhinsara faryareydii iyo walbinsara faraatileydii min yadihi gacantiisii ka ahaatay oo waxalaqa xalqeeyo ibhaamahu ee ibhaamaha suulkeeda gacantii suulkeeda macalwustaa fardheertii macageedii ku xalqeeyo oo ashaara markaasi u ishaaro bisabaabati sabaabadii u ishaaro faxasanun way fiican tahay lihubuuti sifatayni labada sifo sugnaanshadeedii daraaddeeda can inabiyi ka sugnaadeen sala allahu calayhi wacala alihi wasalama wal afdalu sida fadli badan an yafcala waa inuu sameeyo haadaa kan taaratan mar wa haadaa kanna taaratan mar wayadacu wuu dejinayaa yaddahu gacantiisii alyusraa bidahad ahayd calaa fakidihi jiirtiisii korkeeda ku dejinaya fakidkii alyusraa bidahda ahaa iyo wa rukbatihi jilibkiisii uma kadib yaqra-u aqrinaya atashahuda ataxiyaadkii u aqrinaya fi ljuluusi fii haadaa kan dhexdiisa ku aqrinaya kaasoo aljuluusi fadhiga wa huwa ataxiyaadkana waxaa waye tashahudkana ataxiyaatu salaamiyaalu lilaahi alla ayay u sugnaadeen iyo wasalawaatu salaadooyin iyo watayibaatu waxyaabaha wanaagsan assalaamu badbaado calayka nebi muxamedow calayka dushaada ha ahaado ayuha nabiyu nebi muxamedow nebiyahow iyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisa iyo wabarakaatuhu ilaahay barakadiisiiba assalaamu badbaada calaynaa dusheena ha ahaato iyo wa calaa cibaadillaahi alla addoomihiisii dushoodii ha ahaato assaalixiina addoomahaasoo assaalixiina wa wanaagsanaa ashhadu ani waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah xaq laga caabudaa inuusan jirin ila allaahu maahane waashhadu waxaan qirayaa anna muxamedan nebi moxamed cabduhu alla oddoonkiisii inuu yahay iyo warasuuluhu rasuulkiisii uma kadib yaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allah allahi aw salli amaan calaa muxamedin nebi moxamed dushiisii amaan wacalaa aalihi aalkiisii korkoodina amaan muxamedin wacalaa aali muxamedin dhe nebi moxamed aalkiisii korkoodina amaan kamaa sida sallayta ad u ammaantay calaa ibraahiima nebi ibraahim korkiisii iyo wa aali ibraahiima ibraahim alkiisii korkoodii wa innaka allow adiga xamiiduna tahay mid la mahadinayo majiidun sharaf leh wabaarik allow barakee calaa muxamedin nebi moxamed korkiisii barakee wacalaa aali aalkiisii korkoodii barakee wacalaa aali muxamedin moxamed alkiisii korkoodii barakee kamaa sida baaragtaad u barakeysay calaa ibraahiima nebi ibraahim korkiisii iyo wa aali ibraahiima ibraahim aalkiisii korkoodii innaka allow adiga xamiiduna tahay mid la mahadinayo bimacnaa maxmuud majiidun maajidun sharaf leh wayastaciidu ninkii musalliga ah wuu magangalayaa billaahi allah yaa min arbacin afar xaggoodii ka magangala fayaqulu wuxuu dhahay allaahuma ya allah allehaw innii nacuudu bika adiga ayaan ku magangalayaa min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeed ayaan kaa magangalayaa iyo wa min cadaabi lqabri qabrigii cadaabkiisii haggiisa ayaan kaa magangalayaa wa min fitnati lmaxyaa noloshii fitnadeeda ayaan kaa magangalaya iyo walmamaati geeridaba wa min fitnati lmasiixi masiixigii fitnadiisa ayaan kaa magangalayaa masiixigii addajaali oo beenta badnaa uma kadib yadicuu qofkii musalligii ahaa wuu ducaysanayaa bimaa kii ay ku ducaysanayaa shaa asiguu doonay oo min khayr hay dunyaa adduunye khayrkeedii walaakhiratiba waidaa dacaa haddii uu u duceeyo liwaalidayhi labadii dhashay aw amase khayrihimaa keyrkoodii u duceeyo min almuslimiina falaa ba'sa dhib ma laha sawaaءan waxa siman kaanat isalaatu salaada inay tahay fariida aw amase naafila licumuumi qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama cumuumkiisii ayaa daliil u ah fii xadiidi ibni mascuudin ku dhahay lamaa goortii oo callama nebiga baray huu ibnu mascuud atashahud ataxiyaat uma kadib liyatakhayar khiyaar ha lahaado min adducaa'i musallihi waayee ducudii haggeeda acjabahu kan uga yaabgelin badan ilaahi axadka haggiisii fayaducuu oo ku ducaysano ku ducaysto waay ama ku ducaysanayo wafii lafdi aakhara wa fii lafdin lafda dhexdiisa ku sugnaaday lafdigaasoo aakhara kale uma kadib liyatakhayar khiyaar ha lahaado bacdu gadaal min almas'alati baryadii iyo su-aashii xaggeeda maa shaa-a wixii uu doono wa haadaa kan yacumu uu camimaya jamiica maa kii dhammaantiisii yanfacu lcabda addoonka anfacayo fi dunya adduunya walaakhira aakhiraba uma kadib yusallimu salaama nagsanaya can yamiini midigtiisa xaggeeda iyo washimaali bidixdiisa xaggeeda qaa'ilan asagoo dhahayo assalaamu calaykum dushiini badbaada ha ahaato iyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisiiba assalaamu calaykum dushiini badbaada ha ahaato iyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisiiba afar iyo toban haddii wax ka gaarno arkeyna ayib ku dari karno musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay saddex iyo toban qeybtii saddex iyo tobnaad ayuu ka hadlayaa oo idaa kaanat isalaatu hunaa'iya wuxuu kaga hadlayaa meeshaani ataxiyaadkii iyo fadhigiisii tashahud alawal iyo juluuskiisii ayuu ka hadlayaa ataxiyaadka hore maya ataxiyaadkii fadhigiis dheh ataxiyaadka atashahudu waljuluusu lahu waa kaga hadlayaa ataxiyaadkii fadhigiisii loo fadhiisanaayo ayuu ka hadlayaa markii rakacaddii dambe ee laba ragcadood waay laba ragcadood markii soo tusaaleeyey hal midda koowaad si fiican usoo tusaaleeyey midda labaadna tii hore oo kale la sameyna uu soo dhahay ee taxya ragcaddii koowaad markii labaad waxay ku dhammaanaysaa sujuudda labaad ayay ku eg tahay soo maha sujuuddaasi labaad gadaasheed wixii la sameyn lahaa oo taxiyaadkii ah iyo meeshaan kaga hadlayaa fiiri wuxuu leeyahay idaa kaanat isalaatu salaada haddii ay tahay salaadii haddii ay tahay hunaa'iyatan labaley ama labaaley labaaley maha waay oo laba rakacdooda laga wadaa ilan salaada waxaa waaye hunaa'iya hulaahiya rubaaciya waay idaa kaanat isalaatu salaadii haddii ay tahay hunaa'iyatan mid laba loo nisbeeyo waay laba haley ama labaaley wuu fasirayaa oo hunaa'iyadii kuu fasiraao ay rakcatayni waay laba rakacdood haddii ay tahay salaada laba rakacdood mid la dukanaya haddii ay tahay sida ka salaati lfajri salaad subax oo kale salaada subax laba rakacdood way soo mahan salaada subax oo kale haddii ay tahay salaadii la dukanaayo iyo waljumucati salaada jumcada oo kale waljumuca iyo waljumca labadaba bannaan tahay miimka in la reebo iyo in la godo labadaba waa sugan tahay laakiin qur-aanka waxaa kusoo aroortay miimka in la godo oo jumuuca min yowmil jumuucati iyo waljumucati jumcadii salaadeedii oo kale salaada jumcada la dukanaayo waa laba rakaadood aydin mahno iyo walciidi ciidi oo kale salaada ciideedii oo kale ciidi salaadeedii oo kale ciidana laba rakaadood la dukanayaa ama ciid ladha ha ahaato ama ciid lfitri ha ahaatee haddii marka salaada labadaas saas u tahay laba rakcadood ay tahay gebigeedaba laba rakcadood ay tahay hee jalasa huwa musallihii wuu fadhiisanayaa goormaan fadhiisanayaa bacda rafcihi rafci lmusalli musalligii soo toositaankiisi kadib min asajdati sujuuda xaggeeda kasoo toosay sujuudda soo athaaniyati labaad sujuuddii labaad markii kasoo toosay oo kasoo kor noqday ayaa waxuu samaynayaa fadhi wuu fadhiisanaya ma kacaayo wuu fadhiisanaya waay haye naasibaan u dhahay marka markii soo fadhiisto qaabkii u fadhiisanayo kuu sheegaya waa xaalo naasiban haal u yahay mid taagaayo oogaayo rijlahu lugtiisii rijlahu rijli meeshaan waxaa laga wadaa ciribta ayaa laga wadaa ciribta waayo lugta dhan ma ahana waa ciribta rijlahu ciribtiisii dhahay naasiban haalu yahay mid oogaayo rijlahu ciribtiisii alyumna rijladii alyumna midigta ahayd ayuu oogayaa oo ciribta ayaa kor u qaadayaa leewaay haddee fadhiisto ayadaaba taagan soo maa sidaas leewaay muftarishan haal uu yahay mid gogolanaayo firaashanaayo rijlahu lugtiisii oo dhan waay marka tan cirib ciribta keligeed maaha lugta dhan waay rijlahu lugtiisayo asagoo firaashanaayo lugti alyusraa bidixda ahayd lugta bidixdana wuu firaa wuu firaashanayaa oo dusheeda ayuu ku fadhiisanayaa waay wuu firaashanaya waa la yaqaana soo maa waa ku dul fadhiisanaya waay ciribta macal suulka intii udhexayso korkeeda ah ayuu ku fadhiisanaa dhinac buu dhigaa ayadoo faraheedii dhinac bari la aadinayo waa soo marnay firaash saas ayuu samaynayaa waadican haaluu dejinaayo haddana yaddahu gacantiisii alyumna midigta ah calaa fakidihi jiirtiisii korkeeda ama boodiisii korkeeda ku dejinaayo fakidkii alyumna midigta ahaa fakidkii midigta ah ayaa wuxuu ku dejinaya gacantiisii midigta ah ayuu ku dejinayaa ayuu ku dejinayaa qaabidan haaluu yahay mid laabaayo haddana asaabicahu farahiisii kullahaa dhammaanteedii faraha dhammaantoodii waay farahan yaa iska leh gacanta midigta waay faraha la laabaayo midda midigta waay bidixda lama laabaayo ayadoo sideedii ah ayaa waxaa la saarayaa hee jiirta korkeeda ama farahoodii ee jilibka lala ekaysinaya ama jilibka lagu qabanaa waa soo marnay kayfiyadii saddexdii hadda midda laga hadlaayo midigta waay gacanta midigta waay waadican haal uu dejinaayo yaddahu gacantiisii alyumna midigta calaa fakidihi ku dejinaayo fakidkiisii korkiisii fakidkii alyumna midigta ahaa qaabidan haaluu yahay mid laabaayo asaabicahu farihiisii waay kullahaa dhammaantoodii faraha kulligooda ayuu laabayaa ilaa sabaabata sabaabadii maahane sabaabada waa midda suulka iyo fardheerta u dhexaysa waay suulka ee iyo fardheerta midda usdhexaysa oo ah tan waay waxaa lagu aynayaa sabaabo saasaa loo dhahay dadka lagu aynaa ayaa la dhahay ama ilahay looga tasbiixsanaya sida salaada dhexdeeda oo kale waay sababadaasi maahane sababadaasi maahane maxaa laga wadaa maxaa loo soo reebay ayada ayada lama laabaayo waay intii kale faraha waa la laabaa laakiin ayada lama laabaayo maxaa lagu sameeyaa fa yushiiru waay ayada waa tana fa yushiiru musallihii wuxuu ku ishaarayaa bihaa sabaabadii ila tawxiidi tawxiid xaggiisa ay ku ishaaraa oo ilaahay in keligiisii yahay ikhlaas hee ayuu ku tilmaamaya ilaahay ayaa keligiisii ah waay keligeed maxaa loo reeba loo reeba ayada ilahay lagu keliyeyna waa keligiisii waaxid waay ilaahay keligiis inuu yahay ayaa lagu ishaara ayaa ku ishaaraya musallihii waa hal sifo waa in qabadla sifo labaad waan fiiri marka sifada koowaad maxaa waay faraha kulligood wuu laabayaa waxaa soo celinaya keli ah ama ishaaraya keli ah hee midda sabaabada waay wa in qabadla haddii uu laabo musallihii alkhinsara fariiraydii waay khinsar waa fariirayda waay iyo walbinsara faraatilayda waay midda fariirayda ku xigto waay haddii laabo labadaas oo min yadihi gacantiis ka ahaadeen luga lugta iska saaraya min yadihi muxuu saarayaa lugto midda lugta maaha lugta waxay leedahay idina khinsar iyo binsar leedahay soo ma haan lugta laga- kuwa lagu- lugta lagama wado ayaa lo- ayaa- ayay ula jeedaa min yadihi gacantiisii xaggeeda ka ahaadeen haddii uu laabo labadaasi oo waxalaqa qowl u sameeyo bimacnaa hee xalaqa u sameeyo waayo wareeg u sameeyo oon waxalaqa xalqeeyo ibhaamahaa ibhaama alyadi gacantii suulkeeda maca alwustaa fardheertii macageeda ku xalqeeyo oo wa ashaara ishaaro bisabaabati sabaabadana ishaaro hee faxasanun ayadana way fiican tahay waay. laba sifo soo maan faxasanun ayadana way fiican tahay lihubuuti sifatayni waa marka lihubuuti sifatayni labada sifo sugnaanshadeedii daraaddeed ayaa u fiican tahay can inabi nabiga xaggiisay ka sugnaadeen sala allahu calayh waala alihi wasalama labada sifoba nebiga ayay ka sugnaadeen uu dhahay waayahay sifada koowaad dhammaanteedii waa la laabayaa farti yar ka soo bilow binsarka faraatilyada ku xiji midda dheer ku xiji suulka ku kor qabo kulligooda ee waa laisku laabayaa fartii sabaabada keligeeda ayaa la ishaarayaa mar saas waay ma la fahmay kulligood saddex faro hoos oo far sabaabada ka hooseeya waa la laabayaa suulkana kora laga qabanayaa isagana waa la laabayaa keligeed ayaa lasoo reebaa la ishaarayaa waa sifo sifada labaadna waxaa la laabayaa binsart khinsarta fariireyda waxaa lagu xijinayaa binsarta oo faraatilayda waay labadaas waa la laabaa maxaa soo haray fardheertii iyo sabaabadii suulkii suulka iyo fardheerdana waa lasu qabanaa waxaa lagu sameynayaa xalqo suuntooda afka aaradooda lasu qabanayaa ayagaasaan lasu qabanaa sabaabadiina waa la ishaarayaa ma la fahmay labada hoose waa la laabaa fardheerta iyo suulkana s- aaradoodii iyo mafoodoodii lasu qabanayaa qoola lagu sameynayaa xalqada lagu sameynaa su- suuntooda lasu qabanaa Ee, m- sabaabadina waaba lagu ishaaraa waa sifo labaad sifo saddexaadaa ka tagay musanifku raxmatullahi calayhi shan i- eh, eh, saddex iyo konton loo yaqaano konton iyo shana loo ya- konton iyo saddex loo yaqaano sifi saddexaad oo konton iyo saddex la dhahayo ayuu ka tagay konton iyo saddexaas ee waayo ayadana ee waxaa la sameynayaa saddexda farood hoos kulligooda waa la laabaa maxaa soo haray sabaabada iyo suulkii suulkana sabaabada meesha ka soo baxayso asalkeeda ayaa aaradiisii la saarayaa saan ayaa la dhahaa ah hoostiis hoosteeda sababada asalkeeda meesha kasoo baxayso asalkeedii ah hoosteeda ee suulka aaradiisii dhinac kore hee ayaa la saarayaa inta hoos inta laga saara saan waayo malfahme waxay ka dhigan tahay konton iyo shan ee konton iyo saddex konton iyo saddex loo yaqaano carabta saas ayay u taqaanay tiradaas ay u yaqaanay taqaanay saddexda waa intaan konton waa intaan waayo ee taasuu ka tagay taasna marka waa mid ayadana la samaynayo waa nebiga ka sugan waxaa u malaynaya buluuqul maraam inaad kusoo marteen waayahay Ee, marka saddexdaasi qaabaa la samaynayaa laba musanifku waa sheegay taas waa ka tagay maxaa loo yaqaanaan dhahnay konton iyo saddexa waay saddexdaasay leedahay marka wuxuu dhahay musanifku raxmatullaahi calayhi marka walafdalu sida fadli badan an yafcala waa inuu sameeyo musallihi haadaa kan taaratan mar ti hore waay wa haadaa kanna taaratan mar labadii sifo waay sif wasfiga koowaad mar inuu sameeyo wasfiga labaadna mar inuu sameeyo wasfiga saddexaadna mar inuu sameeyo waay saddexdaba mar mar waxaa loo yaqaanaa tanawucu cibaadaat cibaadada in la noocnooceeyo ayaa loo yaqaanaa wayadacu wuu dejinayaa buu dhahay waaye haddaba meeshaan waxaa kale laga hadlayaa sabaabada ayuu ishaara wa ashaara bisabaabati ayuu dhahay maano sabaabada ishaaradeedana masale kale ayaa ku jirta tambiih u baahan waa la ishaara la dhahay ishaarada keligeed maa ka- ku filan mase waa la dhaqaajinaya dhaqdhaqaaq ma lagu samaynayaa ama hee si loo ishaaray waa ila ishaaraa leemiyaa waxaa ku sugan saddex qol dhaqdhaqaajintii dhaqdhaqaajin la-aanta waxaa ku sugan saddex qol mid walbaba de adiluu leeyahay kow in aan la dhaqdhaqaajin dhaqdhaqaajis la-aan waay waa hal madhab lama dhaqdhaqaajinayo si loo ishaaro waa la ishaaraa le ishaarada keligeed waay lama dhaqaajinayo kor looma dhaqaajinayo hoos looma dhaqaajinayo waa sideedi qolaa kasoo horjeeda isagana wuxuu leeyahay waa lala dhaqaajinaa laga bilaabo ataxiyaadka fadhigiisii ilaa aakharkiis laga gaarayo waa la dhaqaajinaa qol saddexaad ayaa ku jiro oo labadan qool jamcinayo waxaa la dhaqaajinayaa cinda ducaai markii duco aada ku soo marto markii ataxiyaadka aad akrinayso duco ay ku jirto soo maa ataxiyaad gaar ahaan mar alla markii duco aada gaarto hee ayaa dhaqaajinaysa adigoo ilaahay ku waaxidayso duco haddii meeshaasi aad markaasi aan maraynina lama dhaqaajinayo mar allaana markii ducada aad gaarto ayaa dhaqaajinaysaa dhaqaajiskeedana dadka qaar waxaa waaye sida yeelayaan ma aha qaar waxay iska dhahayaan saan maanta dhan saan lay wadwadayaan saasna ma aha qaar saan baa dhahayaa misaan waxaa la rabaa tartiibaa la rabaa taas tartiibtaasaa la rabaa saas aad dhahaa mar alla markii ducdu gaarto ilaahay ku ishaaraysaa haddana waa dhaafaysaa ducdii meeshii haddana markii waxaad kala akriso duco markaad gaartana haddana saasaa dhahe mar alla markii duco gaarto ayaa dhaqaajinaysaa qolkan ayaa in lagu jamciyo ugu dhow mid kastana daliilu leeyahay laakiin hadda daliilkiisii uma bambaxayno waaya waxaa ku oo kan lama dhaqaajinaya ayaa adiladiisii badan tahay xagga saxiid kan waa dhaqaajiskana adiluu leeyahay laakiin culimada qaar shaaday ku xukumeen qaarna waaba jamciyeen intii jamca suurtagalu yahay in la jamciyo adilada ayaa fiican tahay dhaheen waxay ku jamciyeen cinda ducaa waa la dhaqaajinayaa wa cinda wagayri ducaana lama dhaqaajiyo tafsiilkaasina aad u fiican waaya wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi aleyh marka wayadacu yadahu wayadacu musaligii wuu dejinayaa yadahu gacantiisii alyusraa bidexda hayday ayuu dejinayaa calaa fakidihi jiirtiisa korkeeda ku dejinaya alyusraa bidexda hayday iyo warukbatihi jilibkiisa dushiisa ku dejinaya mar booduu saarayaa marna jilibkuu saarayaa marna waabuu ku qabanaya soo maray soo maa bidexda waa gacanta gacanta bidexda ayadama wax laga laabaayo ma jirto dhammaan waa la fidina le midigta way midda la laabay midigtana goormee la laabaa markii ataxaad aad u fadhiisataba dadka qaar waxay laabayaan markii ay gaaraan ashhadu an laa ilaaha illa allah markaasa laabayaan gaaraan shaafiyada u badan sah ma aha saas ashhadu an laa marka hore waa sideedaas ka ahaanaysaa bidixda oo kale ataxiyaatu lilahi wasalawaatu waa labada ilaa la gaaro ashhadu an laa ilaaha illa allah markaas ayaa inta kale la celinayaa sababada in la ishaaraya saas sah ma aha nebiga bilowgiisa iyo taxiyaadka markii uu fadhiisto markaas ayaa kuwan kalena laabayay fartana taa taagayay ishaaraya waayahay uma kadibna markii uu intaas lasoo sheegay kadib yaqra-u wuxuu akrinayaa atashahuda ataxiyaadka ayuu akrinayaa fii haadaa kan dhexdiisa ku akrina kaasoo aljuluusi fadhigan ah fadhigan hadda la sheegay wuxuu ku akrinayaa musalihii tashahud baa ku akrina tashahud maxaa waaye waa kana wa huwa tashahudkana waxaa waaye ataxiyaatu salaamiyaalo jamtaxiya waay ataxiyaatu salaamiyaalo lilaahi ilaahay ay u sugnaadeen wasalawaatu isalaadiyaalaba tafasiir fara badana ku jirta laakiin hadda saas iska mar insha allah iyo watayibaatu tiibiyaalo waxyaabaha oo wanaagsan oo dhan ilaahay ayaa u sugnaadeen assalaamu badbaado calayka dushaada ha ahaado ayuha nabiyu nebi nebiyow iyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisii iyo wabarakaatu ilaahay barakadiisiiba dushaada ha ahaadaan assalaamu badbaado calaynaa dusheena ha ahaad ha ha ahaato ama assalaamu salaam calaynaa dusheena ha ahaado iyo wacalaa cibaadillaahi alla odoomihiisii dushooda ha ahaado way cibaadi daalka waa la hoos dhigaya iska ilaaliya caamada qaar wacalaa cibaadu ay dhahayaan cibaadu harfu jara meesha galay soo maaha calaa harfu jar way cibaadina majruur way iska ilaali iyo wacalaa cibaadillaahi alla odoomihiisii dushooda ha ahaado as odoomahaas oo asaalixiina wa wanaagsan ashhadu aniga waxaan qirayaa an laa ilaaha ila alla an laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allah mahane wa ashhadu waxaan qirayaa rumaynayaa anna muxameda nebi muxamed cabduhu cabdullaahi alla oddoonkiisa inuu yahay warasuulu rasuulkiisa inuu yahay ayaan qirayaa ataxiyaadka intaa ku egyahay sidiisiba intaan ataxiyaad haddaad noosho cabduhu rasuuluhu ayuu ku egyahay ataxiyaadka waxaa ku jiro qowl ullaahi wa qowl lmalaa'ika wa qowl rasuul idinkaa laydinka rabaa soo raadiya su-aal isku diraayo waay saddex qoola ku jirto qowl ullaahi wa qowl lmalaa'ikati wa qowl rasuul meeshay ka kala jiraan ayaa laydinka rabaa ilahay qolkiisuna ku jira jibriil qolkiisuna ku jira nebiga qolkiisuna ku jira saddex qola ku jirto baxigeeda idinka waay waa idin daynaya mar kale idin weydiin doona insha allah uma kadib ataxiyaadkii gadaashiisa yaquul wuxuu o dhahayaa allaahuma yaa allah allehayaw salli amaan calaa muxamedin nebi muxamed dushiisii amaan ataxiyaadkan kan ayaa ugu saxiixsan waa asahu tashahud waay ataxyaadaha waa badan yihiin laakiin kan ugu saxiixsan waa kan tashahudu ibnu sacuuda loo yaqaana bukhaari muslim isku waafaqeen inta kale iskuma waafaqsana saligana waa saas kana ugu wanaagsan isaga saxiixsan isagana saliyaalkan way badan yihiin allahuma ya allah leyow salli amaan calaa muxamedin nebi moxamed dushiisii amaan wa calaa aali muxamedin moxamed alkiisii dushoodii amaan kamaa sida sallayta aad u amaantay calaa ibraahiima nebi ibraahim korkiisii iyo wa aali ibraahiima ibraahim alkiis korkoodii inaka adiga allow xamiidun maxmuudun aad tahay mid la mahadinayo maxaadaad leedahay majidun maajidun oo haddana sharaf leh sharafna waa leedahay wabaarik allow barakee calaa muxamedin nebi maxamed dushiisii wa calaa aali muxamedin moxamed alkiisii korkoodii kamaa sida baaragtaad u barakaysay calaa ibraahiima ibraahim korkiisii iyo wa aali ibraahiima ibraahim alkoodii korkood inaka allow adiga xamiidun aad tahay mid la mahadinayo majidun oo sharaf leh intin maxaa ku dhamaaday salligii waayo atayaadka hagee ku ekaa cabduhu warasuuluhu salligan hagee ku egyahay xamiidun majiid way kala yihiin dadka qaar wax alla wixii meeshaas lagu akrinaya ataxyada u malayaan ma aha way kala dadduwan yihin way kala eg yihiin meelay ku kala eg yihiin wayastaciidu billahi min arbacin marka afartan aa la iska rabaa haddan kadib salliga kadib waxaa la rabaa afartan wayastaciidu wuxuu megangalayaa billaahi alleh muxuu ka megangalayaa min arbacin afar hagood afar arrimooda ilaahay ka megangalayaa afar arrimood qof kastoo muslim aad dukanaayo afartaan inuu ilahay ka megangala la rabaa fayaquul wuxuu odhanayaa allaahumma yaa allah allehayow innii anigu acuudu waa megangalayaa bika adiga megantaada galaya waay min cadaabi jahannama jahannamo cadaabkeeda ayaan kaa magan galayaa naar la yidhaahdo jahannamo ayaa jirta aada u dhib badan naartaasi oo jahannamada ah cadaabkeeda ayaan kaa magan galaya allow naartaasi yaa laygu cadaabin iga badbaadiyo rabbiyow adiga maana cid kale dad ka badbaadinaya ma jireen wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisii xaggiisaan kaa magan galayaa qabrigan wuxuu leeyahay cadaab cadaab alqabri way aada u dhib badan isagana cadaab alqabri leeyahay hal cid ka badbaadaysa ma laha hata shuhadaa hal qof ka badbaadaya hee ma laha hata shuhadaa qofka la iskaba dhaafa halkaasi waxaa la yidhahaa daqdatu lqabri daqdatu alqabri hal mar qof allaal qofkii qabriga la geliyo oo lagu aaso laga soo tago su-aashii malakeyn munkar inakiir ay imaatinkoodii ka hor ayaa hal mar dhulkii qofkii waxaa la dhahay waa isku duubay waa m waa ciijinaysaa ilaa feris ay isdhaafaan dhab hal mar siinay kadib haddana waa ka foqay taas qof ka badbaadayo hal qofna ma jiro haddii qof ka badbaadi lahaa nebiga wuxuu dhahay sacd ibnu mucaad ayaa ka badbaadi lahaa cid ka badbaadaysa ma jirtuu dhahay hata shuhadaa daqdatulqabri la yihahda cid ka badbaada ma jirto ciladaadana culamadu waxba sheeg sheegaan bani aadamka asalkiisa hagee laga abuuray dhooba iyo dhulka soo maha marka dhulka hooyadeeni waay soo maha qof kastoo dhulka wuxuu u yahay hooyadiisii waay waxay dhaheen maadaama markii hore laga abuuray ilaa iska maqnaa dusheeda saarnaa hadda dhexdeeda soo galay wiilkeedii waa mas gabadheeda ay dhashay waaye waa soo dhawaynaysaa hal mar si dhaab u siiso he wiilkeygii oo gabadhaydii oo mar hore ay kay dambaysay ay dhahaysa kadibna waa ka foqay sidii hooyadu cunugeed mar hore ugu dambeeyey usoo dhawaynaysa oo kale ay dhaheen allahu aclam laakiin cilladaas way sheegaan keyrkeedana way sheegaan mar walba laakiin qof ka badbaaday taas ma jirto wixii taas ka soo haray cadaawal qabriga ah ayaa ilahay laga magan galaa taas waayahay wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magan galaya wa min fitnati almaxya noloshii fitnadeeda kaa magan galaya iyo walmamaati geerida fitnada nolosha la nool yahay waa fitno fitnadeeda kaa magan galaya geerida markii la dhimanayana ay fitnayay leedahay qofka fitnadaasaa kaa magan galaya qofku in tawxiidkii arabkiisii ku dhawaaqa waayaa ka mid ah geerida xilligeed wa min fitnati lmasiixi tii afaraad waay kii masaxaya dhulka masaxaya meel walba maraya ilaa maka iyo madiine maahane way masiixa kii soconaya maraya way waa la dhahay wax kalena waa lagu sheegaa wa min fitnati lmasiixi masiixiga fitnadiisa xaggeeda ayaan kaa magan galaya addajaali oo been badnaa wahuwa sharu ghaa'ibin kii nabiga dhahay waay fitno maqan kan ugu shar badan waa tan la sugaayo oo dajaal waay fitnadiisii aada u dhib badan tahay taasa ilaa allow kaa magan gala inuu ku fitnoo waay afartaasi haddana qofku aa laga rabaa inuu akriyo salligii gadaashiisii uma kadib yaducuuh waa ducaysanayaa musalligii waay musalligii wuu ducaysanayaa muxuu ku ducaysanayaa bimaa wixii oo shaaa isaga uu doonay ama doonaayo wixii isaga doonaayo oo min khayray dunya waalaakhirati adduunye iyo aakhiro kheyrkeedii ka mid ah kheer adduunyo iyo kheer aakhira wixii isaga uu doonaya ayaa ku ducaysanaya ilaahay ka barinayaa booskaas markii afartan uu ilaahay ka magan galo waayo waidaa dacaa musalligii haddii u duceeyo musalligii haddii u duceeyo liwaalidayhi labadii dhashay aabbihiisii iyo hooyadiisii awowihiisii iyo yeyadiisii wixii ka koray haddii u duceeyo aw amase kayrihimaa labadii dhashay ma ahane keyrkoodii u duceeyo oo min almuslimiina muslimiinta ahee falaa ba'sa dhib ma laha u leeyahay waa bannaan tahay oo inuu u duceeyo ay muslimiinta inay isku duceeyaan waaye sawaaun waa isku mid kaanat isalaatu salaad inay tahay fariidatan mid fard ah aw amase naafilatan mid sunno ah ama salaada ha ahaato mid fard ah ama ha ahaato mid sunno ah mar walbo inuu ducaysto ama u duceeyo waalidiintiisii ama u duceeyo muslimiinta qofkii asaga u yaqaano ama si guud maxaa tusin arrintaasi licumuumi qowli nabiy nebiga qowlkiisii caamnimadiisii daraaddeed sala allahu alayh waali wasalama fii xadiidi ibni mascuudin cabdullahi ibni mascuud xadiidkiisii dhexdiisii ku camimay nebiga lamaa goortii ku qoolay nebiga callama uu baray nebiga hu ibni mascuud atashahuda waay markii ataxiyaadku uu baray ataxiyaadku uu dhameeyey oo uu sheegay ayaa nebiga cabdullahi ibn mascuud wuxuu dhahay uma kadib liyatakhayar khiyaar ha u yeesho khiyaar ha u lahaado min adducaai ducadii xaggeeda acjabahu acjaba adducaai wa ducada mid mid uga yaabgelin badan ilayhi hee ila lmusalli waay musalligii xaggiisii kii dukanay ducada asaga u jecel badan yahay u cajabgelin badan ha ku ducayso khiyaar ha u lahaado oo fa yaducu ku ducaysanayo waa markaas ducadii asaga aada u jecel yahay taas ama taas hee uu dhahaya asaga aada u jecel yahay ku ducaysanaya khiyaar ha u lahaado khiyaaru leeyahay khiyaar ha lahaado hadii la yihahday marka aakhire iyo adduunyo markii u wanaag badan waa labadaba inuu ku ducaysto waay wa fii lafdin lafdadha isa ku sugnaaday lafdigaas oo aqala kale uma kadib liyatakhayar khiyaar ha lahaado bacdu gadaal min almas'alati baryadii iyo ducudii xaggeeda masalada hadda meesha ducli laga wadaa min almas'alati baryadii iyo ducudii xaggeeda maa wixii shaa asiguu doono khiyaar ha u lahaado wixii doono ilahay haka baryo khayra dunya walaakhira dembe aan ahayn wa haadaa kan ducugan an mishaaru ilayhiga waa ducuda wa haadaa kan ducuga ah yacumu wuu camimaya jamiica maakii dhammaantiisii yanfacu anfacayo alcabda addoonka fi dunyaa dunya dhexdeeda ku anfacayo iyo alaakhirati aakhira dhexdeeda ku anfacayo wuu camimayaa ducudani he ha ducaysto way macnaha uma kadib markii ducaysto oo duco intii oo tabartiisii ah haddii imaam yahay laakiin aada uma fogeynaye uma dheeraynaaye wuxuu fiirinayaa xaalada dadka laakiin qofka haddii keligiis yahay ama ma'muum yahay ilaa imaamka ka salaama nagsanaya isaga waa iska wadanaya ducadiisii haddii munfarid ay keligiis tukanaayana waa isaga le waaya meeshii raba ayaa nashaadkiisa ku xihan tahay laakiin haddii imaam yahay qofka inuu ilaaliyo waxaa laga rabaa muraacaat alma'muumiina laga rabaa taas iska fadhi maanta dhan isagana waa iska ducaysanaya inuu sameeyo maya dadka in gadaashiis ku tukanayo waxaa ku jiro mid xanuunsan mid caata ah mid hee degdegaayo waxyaabaha ku jira inuu ilaaliyo ma'muumiinta haalsho haaladooda in waa laga rabaa uma kadib yusallimu musalligii wuu salaamo nagsanayaa can yamiinihi midigtiisii xaggeeda ayuu salaamo nagsanayaa iyo wa shimaalihi bidixdiisii xaggeeda ayuu u salaamo nagsanayaa qaa'ilan asagoo dhahaayo salaamo nagsiga waay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah oo macnaheedu yahay assalaamu badbaada calaykum dushiini ha ahaato hee mu'miniinay malaa'igey yuu salaamaya ninkan mu'miniin iyo insiga mu'miniintiisiyo malaa'igta jinkana ma soo galaa waa soo galay dhehen culamada qaar ayuu salaamayaa i war i waraxmatullah ilahay naxariistiisa dushiini ha ahaato assalaamu assalaamu nabadgeliyo ama badbaado calaykum dushiini ha ahaato i waraxmatullahi ilahay naxariistiisa saas odhanayaa waayahay haddaba waxaa u baahan baraarujiyin hal shay meeshaani laba shay dhe horta ee salaama nagsaga wuxuu sheegay hal sifo saddex sifay leedahay musanifka hadda wuxuu sheegay hal sifo saddexda ka mid ah kow inuu salaamo nagsado dhinaca midigta assalaamu calaykum waraxmatullah uu dhaho waa hal labo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inuu ku daro midigta leela joogaya iyo inuu dhaho assalaamu calaykum bas midigta le wayaa midigta meega xaaladood leedahay marka saddex assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu assalaamu calaykum bidixdana labay leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatuhu bidixda in lagu daro riwaaya kusoo orortay lakin waa laisku haystaa culamada qaar waxay leeyihin waa shaad daciif ma sugnaa wabarakaatuhu bidax laguma daraayo waxaa lagu gaabsanaa oo besa waraxmatullah idan waa hal sifo culimada qaarna way difaacayaan waxaa risaalo ka qoray aad u difaacay wadaadka la yidhaahdo etoobiyaanka ahaa oo sharxay tafsiirka qur-aanka iska lahaa sunan nasaa-ina sharax aad u ballaaran ku leh risaaluu ka alifay aad u difaacaya in midda labaadna hee lagu daraayo waraxmatullahi wabarakaatuhu naftarkii lagu daraayo ay sugan tahay laakiin aada lasku haysta taas iska dhaaf marka wasifada koowaad bidadhinaca bidaxa loo dhahaayo maxaa way aydana assalaamu calaykum waraxmat ullaahi bes iyo assalaamu calaykum labadaas waayahay intaasi waa laisku raacsan yahay waxaa jirta hal laisku khilaafsan yahay marka assalaamu calaykum oo keli ah tilqaa'a wajhi lmusalli qofka dukanaya hortiisa u dhahay assalaamu calaykum bes taasaa laisku haystaa see laisku haystaa sunada salaada sunada ah waa laisku waafaqsan yahay laakiin faradka ay laisku haystaa keligeeda keligeeda ma ku filan tahay ama kuma filna nebiga ma ka sugan tahay ama waa sida khilaaf dheera ka taagan taasaa laisku khilaafsan yahay iyo inta kale soo sheegnay laisku waafaqsan yahay laba waa laisku waafaqsan yahay wabarakaatuhu bidax lagu daro iyo assalaamu calaykum keligeeda salaada faradka lala imaado intaas waa laisku khilaafsan yahay ama saddexda kale bidax midigta waa laisku waafaqsan yahay labada bidaxdana waa laisku waafaqsan yahay intaas ma la fahmay haddaba marka hal kale ayaa kii labaad aan rabnay waad kan kii hore ka hadlaynay laba arrimood dhahnay soo ma arrankii labaad arrankii labaad waxaa waay salaamta meeshan u baraaruga dadkantoodii badan qaladaa kaga jira markii la salaam nafsana assalaamu calaykum la dhahaayo had waabal sheegeeye xageeg horta waxaa la fiirinaa midigta iyo bidixda la fiirinaa soo ma xaggee laga bilaabaya marka aan assalaamu calaykum la dhahayo meesha ka bilaabanaysa xaggee xaggee ku dhacaysa booskeeda xaggee waay arrinka labaad waxaa waay booskeedii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ama assalaamu calaykum waraxmatullahi booskeedii xaggee waaye culimadu waxay sheegaan laba qaab laba boosay sheegaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني لا هاي السلام عليكم ورحمة الله إني لا هاي لابا بوس كو بوس كواد adiga markii aad salaamo naqsanaysay ka hor ataxyaada u fadhiiday maano markii ataxyaadka akrinaysay hindhahaadii haggay ku fiirinaysay haggee laga rabaa inaad fiiriso fartii fartii sabaabadii la rabaa mar haddii haddii aad ataxyaad aad u fadhiisato waxaa la rabaa inaad fiiriso calaa tuul mubasharatan sabaabadaasi waaye ma fadhiisatay ataxiyaad ma u fadhiisatay gacmihii meeshii ma saartay sabaabadaasaa laga rabaa ataxiyaat markaad bilaabaysaba ataxiyaad markaad bilaabaysaba waxaa la rabaa inaad fartaan aad fiiriso ilaa salaada kaga baxayso markii waxaad fiirinaysay fartii tooskeeda oo oo caaradeedii mas madaxeed ayaad fiirinaysay wixii ataxiyaadkii waa akriday salligii waad akrisay ee afartii waa ka migan gashay ilaahay waad ducaysatay maxaa laga rabaa marka salaada ruba thunaaye le waa thunaaye waay laba ragcadood le waay maxaa laga rabaa marka kadib assalaamu alaikum soo maha assalaamu alaikum assalaamu alaikum marka marka markaad dhahayso xaggee booskeedii ka bilaabaysaa adi markii hore indhahaadii fartii ayaa ku toosnaayeen soo maha salaantii la gaaray Hay, xaggee gacan bagaaday marka laba boos way marka qaar way dhaheen culimada markii qofka meeshan si u fiirinaayo madaxiisii waa leexinayaa ilaa minkabkiisii a ka qaabilayo dhafoorkiisii dhinacaana hee qofkii gadaal fadhiyo ka arkaayo ayaa wadayaa markii marka afkiisi iyo minkabkiisi isku aadiyo ayaa assalaamu calaykum waraxmatullah dhaha haddana waa soo laabana maxaa u dhimine tii bidixdii waa soo socona markii haddana meeshii gaarsiiyo oo afkiisi iyo minkabkiisi isku aadiyo haddana assalaamu calaykum waraxmatullah dhaha ma fahmay labadaba assalaamu calaykum xaggee laga bilaaba minkabka iyo minkabka markii aad aad fiirisid dhabankaadii kan ama dham- ama dhafoorkaadii kan ana qofkii gadaalkaadii ku dukanayo u arkaa la rabaa saan aad dhahdo haddii saan dhinacna aad fiiriso qofkii gadaashaada soo fadhiya ba arkaa dhab- ee, dhabankaadii ama dhafoorkaadii dhafoor ma taqana horta hee waay dhafooraha kaa garaaca hagee waligaan sooma hagee waay inta waay ha ilaa kan arko qofkii gadaashaada soo fadhiyay kana saasaa la rabaa meesha ku dhacay ma la fahmay marka kan ha kan waay culimada qaar booskiis meesha waay dhaheen bes meel kale maya meel kale hee maya waayahay Eh, waxaa la mid ah tan lamid ah markii qofka muadinka uu aadaamayo biduuni mukabiraat sawt mikrofon la-aan hee asagana saas waay dhinac markan fiirinay mar dhinac bidix fiirinay mid dhinac midigta fiirinay ayaa jirta soo maa ninka muadinka ah xagee indal hay calatayn haya markii dhahayo ee le waxaa luquntiisi waxaa la rabaa in dhinacaas markii dhinacan u jeediyo haya mar haya maxaa ka bilaabaya minkabka markii ee afkiisii minkabka qaabiliyo hayada kale haddana dhinaca markii fiirso oo minkabkiis ka bilaabo ayuu haya ka bilaabaya taasaa lamid ay dheheen sidaas waa si fiican uga hadlaa aada u oo u radinaya ama qofkii khilaafa saas aada uga hadlaa ibnu uthaymiin raxmatullahi calayhi zaad almustaqnic sharxiisii sharx mumtic ayuu kaga hadlaa waayo qaarkiisina way sheegayaan salaanta marka booskeedii meesha waaye markii qofki dhinacan fiirsho oo minkabkiisii uu fiirsho ayaa assalaamu calaykum bilaabaya tan haddana saas assalaamu calaykum markaasa bilaabaya waa hal sifo hal qaado labo markii labaad booska labaad waxay dhaheen culimada markii ase farta u fiirinaayo ataxiyaadka u fadhiyay farta fiirinaya sooma farta si saan ugu fiirinaya waxay akrinaya dhan way dhammaadeen markaas markii uu rabo markii in salaam naqsado meeshaas siinka ka bila asha ka bilaabaya assalaamu calaykum inta ku dhacay kumta waxay ku dhahay miimka ee minkabka wax ina ka bilaabane fartii fiirinteeda le ase fiirina laga soo bilaabo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu madidama soo laabinaana markii waa soo laabtay haddana meeshii tooskiis markii soo maraayo ayuu bilaabaya oo haddana assalaamu calaykum waay. haddii mar assalaan dhahday fartii lama fiirinayo far wartigeeda markii meesha ku egayay soo maha meeshii markii hore wejigiisi u qaabilsanaa markii soo gaaray haddana as as a- as- meesha ashi ku bilaabaya assalaamu ca- kumtiin waxaa ka dhacay haddana minkabka tooskiis assalaamu calaykum waay. waraxmatullahi intii ka dambe la dhahaya meegaa marka labadaas sifa la isku haystaa labadaasi ayaa la isku haystaa wixii intaas ka soo horay sax ma aha waana qalad waay dadka qaar marka waxay sameeyaan horta marka hore ma fiirinayaan e farta ma fiirinayaan waxay fiirinayaan meelihii hortooda iyo jilbahoodii dhexdooda iyo meelahan looyay fiirinayaan markii rabo marka inay salaamnagsadaan waxay sameeyaan marka hoos waxay ka soo qaadayaan ma aqaan ani assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum ma aragteen waxaasi wax meel saaran ma aha salaam wanaagsani ma aha waa qalad nebigana ma samaynin alayhi salaatu wasalaam ha labada hadda aan sheegnay ee axaadiista mafhuumkeedii hee ama inta badan culimmadu tilmaamaan wixii intaas ka soo horay waa sax ma aha ha dadka qaar dhammaan waxay isdhahayaan assalaamu calaykum waraxmatullah salaam asaga dhan waa isdhaqaajina lama rabo waxaa la dhaqaajinaya luquntan way madaha bes waxaa la rabaa labadaada minka qiblada aan ka baxina la rabaa taas toos sidii markii hore ufadhi adaa ufadhiistay ufadhiisay hee inaad waxaan ka bedelina la rabaa laiska ilaaliyo rag iyo dumarba meeshaani qaladkaasi ayaa ku jira ay wallahu subxana wa tacala wabilahi tawfiiq